sakariyaa cutubka lixaad oo haddana indhaha baan kor u taagay oo wax fiiriyey oo waxaan arkay afar gaadhi faras oo ka soo baxay laba buurood dhexdood buuruhuna waxay ahaayeen buuro naxaas ah gaadhi faraska koowaad waxaa waday fardo xamar ah gaadhi faraska labaadna waxaa waday fardo madmadow gaadhi faraska saddexaadna waxaa waday fardo cadcad gaadhi faraska afraadna waxaa waday fardo barabaro leh oo xoog badan markaasaan jawaabay oo waxaan malaggii ila hadlay ku idhi sayidkaygiyow waa maxay kuwanu kolkaasaa malaggii jawaabay oo wuxuu igu yidhi kuwan waa samada afarteeda dabaylood oo ka soo baxa meeshay sayidka dhulka oo dhan ku hor taagnaayeen gaarifaraskii fardaha madmadow lahaa wuxuu tegayaa xagga dalka waqooyi oo kuwa cadcaduna iyagay dabagelayaan oo gaarifaraskii fardaha barabaraha leh lahaana wuxuu tegayaa xagga dalka koonfureed oo kuwii xoogga badnaana way soo baxeen oo waxay doonayeen inay dhulka hore iyo dibba u dhex maraan oo isna wuxuu ku yidhi taga oo dhulka hore iyo dibba u dhex mara oo iyana markaasay dhulkii hore iyo dibba u dhex mareen markaasuu igu qayliyey oo intuu ila hadlay ayuu igu yidhi bal eeg kuwii xagga dalka waqooyi tegey ruuxaygii way ku qaboojiyeen dalka waqooyi oo haddana waxaa ii yimid ereygii rabbiga oo leh kuwii maxaabiista loo kaxaystay waxaad ka soo waddaa xelday iyo tobiyaah iyo yedacyaah oo isla maalintaasba kaalay oo waxaad gashaa guriga yoosiyah enasafanyah oo ay joogaan kuwii baabiloon ka yimid oo waxaad iyaga ka qaaddaa lacag iyo dahab oo waxaad ka samaysaa taaj oo waxaad madaxa u saartaa yeshuuca inayahuusaadaq oo ah wadaadka sare isaga la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ciidammadu sidanuu u hadlaa oo leeyahay bal eega ninka magaciisu yahay biqilka wuxuu ku kori doonaa meeshiisa oo macbudka rabbiga ayuu dhisi doonaa isaga qudhiisa ayaa dhisi doona macbudka rabbiga oo isagu ammaantuu sidan doonaa oo carshiga ayuu ku dul fadhiyi doonaa oo ku talin doonaa wuxuu ahaan doonaa wadaad carshigiisa ku dul fadhiya oo labadoodaba waxaa u dhexayn doona taladii nabaaddiinnada oo taajajka waxaa yeelan doona xeleem iyo tobiyah iyo yedacyaah iyo xeen oo ah inasafiyah oo waxayna u ahaan doonaan xusuus macbudka rabbiga ku jirta oo kuwa meelaha fog jooga ayaa iman doona oo waxay ka shaqayn doonaan dhisidda macbudka rabbiga oo idinkuna waxaad ogaan doontaan in rabbiga ciidammadu uu ii soo kiin diray tanu way ahaan doontaa haddaad ku dadaashaan inaad codka rabbiga ilaahiinna ah addeecdaan